waa subax sabtiya taariikhduna ay tahay siddeedii tobanka bisha sagaalaad ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka maalin walboo sabtiya hadahan oo kale barnaamijka hoggaanka star ee waxaan diiradda ku saarnaa arrimaha laga hadalhayo gobolka waqooyi beri ama ka taagan kaasoon barnaamijka maantaan kaga hadli doonno haddaba barnaamijka saaka waxaan diiradda dhegeystayaal ku saari doonaa codbixinta ama isdiiwaangelinta codbixinta ka hor doorashada guud ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ee gobolka waqooyi bari iyadoo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka i b c ay wacyigelin ka bilaabeen qeybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ayagoo dadka ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan si ay uga qayb qaataan codbixinta dhici doonta sanadka dambe oo bil naga xigta oan iraaday sanad iganaga xiga haddaba bilaha soo socda ayaa lagu wadaa in gobolka waqooyi bari laga bilaabo qaadashada kaarka codaynta iyadoona guddiga doorashooyinka dalka i b c bilaabeen wacyigelin qaadashada kaarka lagu codeeyo ee kula aada u taqaanaan dhegeystayaal soomaalida ayaa la sheegay in badanaa aysan danayneynin qaadashada kaarkaasi si oo qeyb uga noqdaan codbixinta oo ay doortaan qofkaay doonayaan ama ku habboon in ismaamulkooda ama deegaanadii ku sugayiin inuu ku matala baarlamaanka aqalka sare sidoo kale xilka guddoomiyenimo ama dhegeystayaal barsaabnimo iyo sidoo kale wakiilka haweenka iyadoo bilaha nagu soo aadan lagu wada in ismaamulka ismaamulada gobolka waqooyi bari laga bilaabo qaadashada kaarka codaynta ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka i b c bilaabeen wacyigelin kura qaadasho ku aadan dhegeystayaal waxaana loogu baaqay shacabka inay qaataan dhegeyste qodobka dooda aan diiradda ku saari doona ama dhegeystayaasha aan isla falanqayn doona ayaa ah dhegeyste soomaalida ayaa badanaa la sheegay inaysan danayneynin qaadashada kaarkaasi codaynta haddaba maxaa sabab u ah fikirkiina waad noogu soo gudbin kartaan dhegeystayaal qadadka teleefoonadan qeybaha dhexe dhegeyste idiin furi doonaa dhegeyste barnaamijka waxaa saaka dhegeyste si toos halkaan idinkala socodsiin doona anigoo ah maxamed axmed khaliife waa hagaag dhegeyste haddaba gudiga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka i b c ayaa kulan wacyigelin ah dhadhaab ugu qabtay bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana shacabka lagu booriyey qaadashada kaarka codaynta oo bilaaban doonta bisha dambe maxamed baaruud xuseen oo oo kulankani goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan ka diyaariyey dhegeyste
inta waxaa la sameynaya baraarujin oo i b c da kuwa doorashada u cel saaran kulankan wacyigelintuu soo qabanqaabiyey xafiiska guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha a b c ee dhadhaabaya waxaa kasoo qeybgalay wakiilo ka kala socday dhammaan tuulooyinku ka kooban yahay deegaanka dhadhaab jiifaf siyaasiyiin dhallinyarada dumarka culimmada diinta iyo bulshada qeybahooda kala duwan waxaana dadka loo sheegaya muhiimada qaadashada kaarka codaynta iyo isdiwaangelinta madaxa xafiiska a b c ee dhadhaab siyaad mahad sabuul ayaa ka warbixiyey ujeedka iyo muhiimada kulankan waxaan u maannay inaan dadweynaha wacyigelinno oon u sheegno inay diiwaangelista ay soo socdo bisha fooda nagu soo haso taariikh afar waxaan kaloo maanta muhiimadda aan ka hadlayna ka mid eh oo goobta laga codaynayo ayaan dib u fiirsanna goobtaasoo la raba inay haddii ay meelo u qalmaan ay jiraan inay la kordhiyo inay dadweynaha ay sheegtaan marka aan ogolaano inaan u kordhin karno goobta laga codaynayo wuxuu noogu dhammaada ilaa lixdan goob oo cusub ay dadweynihii soo gudbiyeen marka haddii ilaahay ka raali noqdo oo inoo suurta gasho waxaan rabnaa inay dhadhaab ay lahaato inta ay haystay konton iyo lix intaa lamida in loogu daro wakiilka woodhka libooye mudane xuseen axmed bashiir oo ka mid ah dadkii kasoo qaybgalay ayaa soo dhoweeyey wacyigelinta dadka loo sameeyey wuxuuna bulshada ugu baaqay ay nagu soo food leedahay doorashada sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waana xilli weliba hadda aan isleey way dib dhacdo xilligan ka hor inu diiwaan gelista dhacday ahayd maadaama dalka uu xanuun fara badan oo culays badan dhaqaale keenay dhib badan uu ka jiray waxay sababta marka in uu dib u dhaco ee, muxuu ahaayey ee, diiwaangelintii ee shacabka ay kuuraha ay ku codaan goosan lahayd maadaama codbixintii dadkii ay goosan lahayn ay dib dhacday haddana muddadii la yareeyey ee waxaan horta isleeyahay waa xilli gaaban laakiin dadka waxaan ugu baaqayaa in ay sida ugu dhaqsi badan qof walba oo maanta kabaandha haystoon kuuro hor u haysanin uu goosto sifo uu ciduu rabo ugu codayo dhiggiisa wadhka dhammaajaaley mudana diiri iyo cabdi bare ayaa shacabka baaq u diray laga codaynaya oo nagu yar si dadka kulli ay si fiican ugu codeeyaan aad aad ayaan ugu faraxnay dadkana waxaan ku boorinaynaa in ma aragtay taariikh afar waxaa bilaabanaya kuura goys inay kuuraha goystaan wakhti gaaban weeye hal bil gudahoodaa la rabaa in lagu dhammeeyo marka dadka kuuraha uu ka dhumay kuwa ah, dhallinyarada cusub oo hadda kibaandhada goosatay iyo kuwii ba meel kale u bedelanayaanba waxaan ka codsanayaa inay dhamaajaaley ward ay kuuraha degdeg ay u goostaan maalinta la- la bilaabo ilaa maalinta ah, soddonka beri uu socdo guddoomiyaha jiifafka ismaamulka gaarisa ahna jiifka dheertu maxamed hudle bucul ayaa shacabka ugu baaqay inay qaataan kaararka codaynta exercisekanaytu muhiimadiisa maxaa waaye annaga soomaali kibaandhaha intaan goosanno kuuro goosanno mana ridno hadda maxaan rabnaa 100 percent voters registration inaan samayn iyo 100 percent voters transaction inaan kuurihii ridno aad bay dadkaana u soo bixin kuuraha waan goosanaa laakiin soomaali ahaan annaga codka annaga ma dhiibanno maxaan rabnaa inaan codka annaga si toosa u dhiibanno ugu dambayntiina madaxa i b c ee dhadhaab master sabuul ayaa sheegay inay kordhin doonaan goobaha codaynta deegaanka dhadhaab oo horaan ahayd konton iyo lix xarumood
waa uu mahadsan yahay baaruud maxamed baaruud xuseen dhegeystayaal haddaba haddaba sidee bulshada gobolka waqooyi beri ee loogu boorin karaa inay ka qayb qaataan ama loogu wacyigelin karaa inay ka qayb qaataan ama ay qaataan kaarka codeynta dhegeystayaal haddaba wi- guddiga doorashooyinka ayaa wada ama guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka i b c ayaa wada wacyigelin dadweynaha loogu soo bandhigaya howlaha guddiga sidoo kalena lagu boorinaya inay qaataan kaarka isdiiwaangelinta ee awdu taqaanaan kurada dhegeystayaal iyadoona guddiga madax bannaan ee doorashooyinka xuduudada dalka uu ca- uu dalka ka wada codaynta ayuu sidoo kale ballanqaaday in codaynta sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka uu u maareyn doono si waafaqsan xeerarka dalka si natiijada kasoo baxday ay u noqoto mid lagu kalsoonaan karo dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal i b c ayaa sheegtay inay diiradda saari doontay ilaa lix qodob sida xoojinta maamulka xeerarka habsami u socodka doorashada wacyigelinta bulshada iyo in si siman la isugu dabarido howlaha guddiga dhegeystayaal mr mr marjan aan idhaahde waasiihayaha xilka madaxa fulinta ee guddiga i b c oo lagu magacaabo marjan xuseen ayaa carab ku adkeeyey in guddigu xilliga habboon la siiyo dhaqaale ku filan ee kaalin weyn ka qaadanaysa dhaqangelinta qorshahan dhegeystayaal aan soo xusnay dhegeyste gudoomiyaha i b c wafula chabukati ayaa dhankiisa sheegay inaynan jiri doonin qaladaadkii dhanka tiknolojiyadda ee sababay in sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii ay maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijadii doorashada guud dhegeystayaal waxa uu kenyaanka ku wargeliyey in i b c ay adeegsan doonto kayd dhowr ah ama kayd dhowr ah oo ay si isku mid ah natiijada ugala soo socon karaan dadweynaha musharaxiinta xisbiyada siyaasadeed iyo qeybaha kala duwan ee daneeya arrimaha doorashooyinka dhegeystayaal ayagana dhankaasay ballanqaadeen bulshadana waxay ku wacyigelinayaan dhegeystayaal guddiga i b c ama ay ku celcelinayaan inay qaataan kaarka aqoonsiga dhegeystayaal ama kurada loo yaqaanade si ay qeyb uga noqdaan doorashada guud ee sanadka dambe dhegeystayaal weli qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa dhegeyste ha ka fogaanin aaladaa naga dhegeysanaysid dib ayaan isugu soo laaban doonaa qadaradii dhaxyada iyo sidoo kale warka saacadda kadib ee dhegeyste dhagta nagu haya dhegeystayaal fikirkaaga waa noo muhiim sidee haddaba s- soomaalida inta badan oo gobolka waqooyi beri degtay inta badan ayaa la yidhahdaa inaysan qaadan kaarka ah, aan idhahdee kurada ama codaynta dhegeystayaal maxaa sababa dhegeystayaal haddaba maxaa sababa dhegeystayaal sideena lagu boorin karaa ama loogu wacyigelin karaa dhegeystayaal bulshada gobolka waqooyi beri inay qaataan kaarka codaynta dhegeystayaal fikirkiina waana u muhiim qaybaha dhexe barnaamijka ayaan dhegeystayaal qadadka idiin furi doonaa waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal
afia center habol medicine xarunta daawadhireedka qaybteeda magaalada gaarisa ayaa haatan la hormariyey waxaana lagu soo kordhiyey kombiyuutarro qalab casri ah iyo shaybaarro caalami ah qalabkan waxaa ka mid ah qalab u gaar ah cudurrada haweenka qaar dhimirkiiyo waalida lagu baaro qaar taranka iyo ilmala'aanta lagu baaro sida haweenka dhali waaya dhasha allah bixiyee dhakhaatiirna way dadaali iyo kuwa dhiigga caadada waaya kuwa dhabar xanuunka qaba dhiig furanka dilanka darenyarida ugxanta oo hoos u dhacda iyo kuwo kale oo fara badan oo cudurrada ku dhaca haweenka ah sidoo kale waxaad ka helaysaa xarunta dhakhaatiir ku takhasusay arrimahaas oo dhan afia santa herbal medicine waxay kaloo ku haysaa daawo dhireed la warshadeeyey oo waxtar leh oo ay bulshada si aad ah u ammaaneen baaritaan deg deg ah jawaab shan daqiiqo ah daawo waxtar leh kala xidhiidh afia santa herbal medicine haddaba gaar oo ka faa'iidayso xarunta afia center habol medicine wixii faahfaahin oo intaasi dheeri ahna kala xiriir doctor moxamed oo ku magac dheer miyamiya telefoon namber eber toddobo laba toddobo afar sagaal siddeed eber siddeed saddex ama eber toddobo saddex saddex saddex saddex lix siddeed eber siddeed
isku soo noqod wanaagsan dhegeystay haddii aan kasoo gudubno warkii saacadda dhegeystayaal iyo qadaradii iyo dhaahyada kasii horreeyey aan dib ugu soo laabanaa barnaamijka hogaanka istaa ee arrimaha gobolka waqooyi bari sabti walba hadaan oo kale aad ka dhegeysateen idaacaddiisa f m waxaana idinla socodsiinaya maanta anigoo ah maxamed axmed khaliif iyadoona guddiga doorashooyinka iyo xuduudada dalka i b c ay wadaan kulamo wacyigelin ah ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool gobolka waqooyi bari lagu boorinayaa qaadashada ama iska diiwaangelinta kaarka codeynta meelo qaarna ka bilowda dabcan bisha soo soctana bilooyinka soo socdana ka bilaaban doona qeyba ka mid ah gobolka waqooyi bari dhegeyste haddaba dhegeystayaal xuseen guura oo ah agaasimaha guddiga i b c xafiiskiisa ama laantiita ismaamulka harisa ayaa shacabka ugu baaqay inay qaataan kaarka codeynta bilooyin sii horeeyey oo arrinkan ka hadlay ayuu xuseen shiira shacabka ismaamulka gobolka waqooyi bari gaar ahaan aan iraahde ismaamulka gaarisa ugu baaqay inay qaataan kaarka codeynta maruu arrimahaasi ka hadlay ayaa waxhadaladiisii ka mid ahaa
wacyigelintaas waxay ku saabsan tahay in dadweynahana loo sheego waxyaabaha ay samayn karaan ama laga rabo inay sameeyaan wakhtigan ilaa wakhtigii doorashada laga gaarayo waxyaabaha waxaa ka mid ah mandateka commissionka ama guddiga doorashooyinka i b c amaba shaqadiisa waxay tahay guddiga ay ku dhisan tahay oo dhan waxaa kale oon maaragtay dadka u sheegaynaa in aan tusno ama u sheegno sharciyaha u degan i e b c ay ku dhisan tahay sharciyaha quseeya doorashooyinka iyo magacaabista musharaxiinta waxaasoo dhammaa dadka aan rabnaa inaan aan u sheegno waxaa kale oo aad iyo aad aan aan culays u saaraynaa dad fara badan baa jira oo dhallinyaro u badan oon weli aan isdawaangelin qaarkood dhowaan ay aqoonsiga waddanka iga qaateen dadka ayaga ah waxaan ka codsanaynaa in ay imaadaan xafiisyaha i e b c oo halkaas iska dawaangeliyaan dad baa jooga meesha xafiisyaha dad baa jooga constituency kasta gaarsi waxay ka kooban tahay lix constituency constituency kasta dad baa noo jooga xafiis baan ku leenahay xafiiska asaga ayaa tegaysaan dad badan oo waxay sugayaan wati guud oo isdiwaangelin guud la samaynayo waddanka laakiin diiwaangelinta way socotaa maalin kasta isniin ilaa jimca xafiisyahayna way ka socotaa sabcounty oo dhan bay xafiisya aan ku leenahay gaarisa marka xafiisya ayaga ha tagaana ha isdiwaangeliyaana meesha baa laga diiwaangelin marka yaanay sugin inta laga gaarayo isdiwaangelin guud maxaa yeele wakti badan waxaa dhacaysa waktiga asagaha markii la gaaro in adiga diyaar u ahayn ama meel kale aad ku maqan tahay ama wax ku dhaafaan aad iyo aad baan ugu baaqaynaa dadweynaha inay soo bixiyaan oo isdiiwaangeliyaan safartan aad iyo aad muhiim u ah dadweynaha waxaa muhiima in ay fahmaan codkan ay gacanta ku haystaan wuxuu yahay codka ayaa silaaxad u ah oo shantii sanaba ay ku dooran karaan qofkii ay doonaan oo marka aad isdiiwaangelisaan maxaa yeelay dadka qaladka ay sameeyaan waxaa ka mid ah in ay sugaan wakhtigii oo shay la idhaahdo mass water registration ama dawaangelin guud waddanka ay ka dhacdo marka waxaan ka baryaynaa dadka in ay dhaqsi sida ugu dhaqsida badan ay isdiiwaangeliyaan chieftan oo banarka ka soo qaadaya national registration bureau xafiiska diiwaangelinta ee dadweynaha ka soo qaadaya kibaandarka dhallinyarada ha idhaahdaan marka kibaandarka ay bixinayaan in oo isdiiwaangelin karaan annagana ha noo soo sheegaan ma- si aan maarata meesha ku imaadno oo aan ku diiwaangelino dhallinyaradan oo weli aan isdiiwaangelinin marka intaasi waxaa kale oo wahaliyo een, in aan tegi doonno een, iskoolaha amaba jaamacadaha ku yaalla een, countigan gaariso oo dhallinyarada hadda eh, soo koraysa aan ayagana aan wacyigelinno si ay uga qayb galaan eh, doorashooyinka si oo wakhtigii eh, doorashada markii la gaaro aanan si xun looga isticmaalin oo maaragtay violence amaba rabsho eh, aanan ku ridin ayaan kala hadlaynaa oon kaga wacyigelinaynaa marka ayagana waa iskoolaha amaan ugu tegi doona haddii ilaahay laga helo waxaa kale oo ugu dambeyntii aan rabaa inaan dadka u sheego in maaragtay eh, ka hadli joono teknolojiga cusub ee doorashooyinka waad maqasheen baan u malayn shay la yidhaahda b v r ama biometric voter registration
waa hagaag dhegeystayaal kaasna waxa uu ahay gudoomiyaha guddiga i b c laantiisa ismaamulka gaarisa waa xuseen dhegeyste waa xuseen guure oo marar sii horreysay ama bilooyin ka hor arrinkani ka hadlay bulshaduna uga baaqiyey inay qaataan kaarka codcodeynta ama iska diiwaangeliyaan dhegeystayaal qadadka kala duwan ee idaacadda ayaa dhegeystayaal soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambar kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeyste haddii aan dhegeystayaasha eh, xasuusiyo qodobka dooda ah ama aan diiradda ku saarayna bilaha soo socda ayaa lagu wadaa in gobolka waqooyi bir si rasmi oo looga bilaabo qaadashada kaarka codaynta iyadana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka i b c bilaabeen wacyigelin eh, qaadashada kaarka kaarka codaynta ama kurada dhegeystayaal soomaalida ayaa badanaa la sheegay inaysan di- isdan- daneynin aan iraahde qaadashada kaarka codaynta haddaba maxaa sabab u ah sidee loogu wacyigelin karaa dhegeystayaal haddaba haddii ay mar codeeyaan maxaa laga doonayaa keebaa maxaa laga doonayaa dhegeystayaal qofka hadduu mar uu qaatay kaarka codaynta miyaa laga doonayaa qofka ku ku habboon inay ay u xishaan ama ismaamulkooda ku matala ama deegaankooda dhegeystayaal qadadkan waa idin furan yihiin mar kale idin dulmarayaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha ugu horreey qadka telefonka alo isa fm
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه حسين بولعه من دير الجو si wanaagsan saaxiibka barnaamij barnaamij idaacaddaan iraahde kusoo dhowow aniga waxaan leeyahay waa tahay fikirkaaga dadka baadiyo jooga Mhm. ama miyiga haye kuuro kuuro inay hiraan diyaar uma aha waa tahay maxaa sababa
waaba ooman yihiin ba waxay cabaanay laayihiin kansalan way doorteen waa tahay woman reebay doorteen kansalay doorteen mb ay doorteen gabanay doorteen Mhm.
oonkoodana nin oo baaquli biyo u geeya mana micnaha cabashadooda weli wax lagama qaban haye wax ilaahay untoo laga qabta mana reer baadiyo kulli waa xanaaqsan yihiin waan gartay
reer baadiyo ilaa laga garbaxakaad ay ridayaan ma jirto waa tahay weli special garissa district waan gartay
si degdeg ee dadkaa looga garbaxa waan gartay
W- daraata nin hadlaya wuxuu yidhi magarani Mhm.
kansalaan rabaa ninkii intuu noo dhaho noo imaado ul baan dabada ka gelinaynaa waa tahay waana run waa muttafaqun caleyhi xaq ay leeyihiin wa si wanaagsan maalintii daba maalintii la doortay ayaa dad ugu dambaysa kansalayaasha waan gartay marka annaga waxaan leenahay horta dadka magaalada jooga waa kibirsan yihiin waa tahay Mhm.
xoolana xoolana lama jiraan duurna ma jiraan oonna ma haayo booyadna dhegoma taagaan ninbaa wuxuu yidhi taxi baan ku qaadanaa biyo laba boqol iyo konton kilaano calaaga caag aan ku shubanaa waan gartay ninkaas ninkii intuu u tago idooro dhahay kee way waan gartay haye
xaq ay leeyihiin weye reer baadiye kuuraha goostaan kuurada markay goostaan gabana iyo m b waxaan ahayn ay dooranay
waa tahay walaalaan kaaga mahad celinayaa xuseen buulaxaaw
war dadku waa dulman yihiin dadku waa la dulmay kansala horta ninka la dhaho shaqow magaalada laba xafiis baan waa joojin lahaa waa tahay waa mahadsan tahay xuseen buulaxaaw dadkaas dadkaa laga qabto waa bilaahi towfiiq waa tahay dhegeystayaal kaunsalah wuxuu la- uula jeedaa wakiilada dowlad deegaanada hoose dhegeysta waa xuseen buulaxa oo naga soo wacay ismaamulka mandheera kana mid ah eh, dhegeystayaasha sidii waa nagu xiran idaacadda star f m wuxuuna ku sugan yahay magaalada mandheera gaaraan xaafadda buulembiya waa tahay eh, dhegeystayaasha qadadka teleefoonada ayaan fursadda siinaya ee xiga halo star f m
alo istaakan walaal kusoo dhowo barnaamijka magacaaga ee halkaad ku sugan tahay waxaan ka soo hadlaya mandheera baadiyadan ka soo hadlaya geel baan la jiraa magacaaga walaal
waa b k b k walaal haye waa la socotaa dabcan horta sanadkaan horta kuraa sheegi waxaan goosnayn horta ma laha wax ridayno ma laha waa taa haye maxaa ugu wacan ilaa wa- horta horta waxaan ridayno ma laha waxaan goosnayno ma laha ilaa qof walba m c aan dooranay wamerer aan dooranay waxaan dooranay governor aan dooranay m p aan dooranay marka dan leeyin basayna imaadayo marka kalena wax noo imaadana ma laha waa taa marka maxaad usoo jeedin lahayd haye waxaan dhihi lahaa markay dan leeyin basayna imaadayo waxaan dhihi lahaa intaan ka dhimalbee nala soo gaari waayaan biyi ama baad nala soo gaari waayaan waxaan dhihi lahaa waxaan dooranayno ma laha halkooda isu joogaan waa tahay assalaamu calaykum waraxmatullah walaal aan kaaga mahad xaggee ku sugan tahay haddaa i xasuustid waa mandheero baadii baadii mandheero mandheero ka xaggee walaal
waxaan raamo raamo Ah, raamo magaalada raamo dabcan waa raamo magaalo waa taa mahadsantaha walaal haye dhegeystayaasha kale ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan haddaan fursadda siiyo halow staff eh?
halow kusoo dhawa Asalaamaaleykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa axmed cali cali barow raamo raamo ismaamulka mandheera barnaamijka waa la socotaa saan filaya walaal
si fiican aan ula socdaa ma garan fikirkaaga
fikirkaydan ka dhiib mm.
seed ninkii hadda iga horreeya agtayga waa haye
waxaa waay dadkan hadda lasoo doorto waxay qabtay mala waan garta
annagana dadka reer baadiye oo hunun hinaaqsaan ku jiro aan naftigayda waa tahay
kuree hadda taydina maba ridaya hadda maba sadaxan sanadkan maba dhiibaya hadda waa tahay
marka nin shanta sano lasoo doortay gurigiisaan lagu dhex imaadin oo faska horeba beenbeen baasha looga qaad mm.
aanahay waa tahay
ha marka meeshaan hataa caaga biyaha kontiselna la gadanaa ma garan waan garta
ninkii soo doortana waa iska raaxaysanaya waa tahay marka maxaad usoo Marka- jeedin lahayd sidaad u qaadatid kaarka codaynta maxaad usoo jeedin lahayd uso- usoo jeedin lahayd madaxda maba isdiiwaangelinaya hata haye
maba tegayo meesha maba isdiiwaangelinaya ma garan waan gartay
dadka ila jiroo dhammaalana waaba waaba ila socdaan waa hagaag
oo dadka reer baadiyaha waade waan gartay
marka wax dan oo noogu jiro faa'iida ma lahaa ma garan si wanaagsan
marka ninkii iska raaxaysanana iska raaxaysan ninka kalena oo reer baadiyihiisii oonkiisa iskaga joogay ka dambe nin walba wixii salaasan leeyahay
waa tahay walaa Waa waan- garanayaa.
waan kaaga mahad celinayaa gartay.
si wanaagsan
marka waxay tahay ee, ninka des maaragtay markii eh, la rabaadsinaya as dadka ilha ilhaas ku fiirin way Mhm.
aniga barka walax raba alxamdulilah dantayda lii fuliyey hadday danta gash marka maxaad soo jeedinaysaa
waxaan soo jeedinaa mala wax haddii oo maaragtay ni- niinkan gaafanayaasha meel hadda nimanka laga doorto halka weli weligood ay kala socdataan lama arkin ma gara waan gartay
meel dadka oo ni gaajo maaragtay rafaad wax xoolo oo nool malaha wax dadkiyaa ku daba jiro ma gara waa tahay
marka ninkan waa iska raacaysa tariifka damaadan si maaragtay aad san san ku haysan lahayd iska raadsana ma garad waxa ee, maaragtay ee, dallacsiin kalaad raddoona ma garad waa tahay
marka waxaan leeyahay nin walbaba qorigii jiibay qajaftiisa kama naxa Mhm.
ee, dadka amasaan ka bedelaan leeyahay maaragtay ah, haddii dadkan ah, hataa la qaban waayo dadkan hadda oo reer baadiyaha ama dadkan oo reer miyiga hataa la qaban waayo nimankan ay meel iska saaran waayo wax kura ay dhiibaan malaha sanadkan mise ay ay ay u isha u noqoto ma maqala ma gara si wanaagsan
marka waxaan leeyahay haddii maaragtay ee, ee, ee, haddee idinka maaragtay hadda haddaad idin lagu soo doorto aad rabta keliya ee, waxaa waaye waxaa waaye gureeda aad weydidhe dan kale oo imtixaan oo hadda wax kaloo dad u qabanin kara maba lahini Mhm.
dadkaan bis soo noolay sida maaragtay shahadaad ku korsataa le ninka ninka hadda xilka u taagan ma garan waa tahay
marka wax ay isdiiwaangelinaya hataa ah, xafiisna ma tegayna annaga ma garan waan gartay
maxaa yeele dadkii waaba ee maaragtay hadda ka hor koondan lama soo kori taagan walax alla doortaana la dhehee in lisku korba maaragtay nin aan raaxaysta horta macquul ma noqoni Mhm.
marka waxaan leeyahay ee, dadkaa lasoo ga- loosoo gargaarane waa taa walaal aan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay iyo waqtigaaga dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkan si dhegeystayaal haatanna soo duul istaagna dhegeyste waxaan diiradda ku saarayna dhegeystayaal ayadoo bilaab soo socto lagu wada in gobolka waqooyi bari laga bilaabo qaadashada kaarka ah, codaynta ama kurada iyadoona guddiga doorashooyinka ee dalka ee i b c ay bilaabeen wacyigelin qaadashada kurada dhegeystayaal soomaalida ayaa badanaa la sheegay inaysan danaynaynin qaadashada kaarka codaynta dhegeystayaal haddaba maxaa sabab u ah fikirkaaga waa inoo muhiim iyadoo xaalku sidaa yahay ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada waddanka i b c ballanqaaday in codaynta sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka uu maarayn doono ama uu u maarayn doono si waafaqsan xeerarka dalka si natiijada ka soo baxda ay ay u noqotaan iraahda mid lagu kalsoonaan karo shalay ayayd markii i b c ay soo saartay qorshaha israat- aan iraahda raalli noqda bishii lixaadii sanadkan ayay ahayd markii i b c ay soo saartay qorshaha istiraatiijiga inta u dhexaysa labada kun iyo labaiyo labaatanka ilaa aaniraada labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo afar iyo labaatanka taayaha xilka madaxa fulinta ee guddiga marjan xuseen ayaa warbaahinta u sheegay inay adeegsan doonaan qorshaha si loogu guuleysta maareynta doorashada guud ee sanadka soo socta i b c ayaa diiradda saari doonta ilaa lix qodob sida xoojinta maamulka xeerarka habsami u socodka doorashada wacyigelinta bulshada iyo in si siman laysugu dubirido howlaha guddiga mister marjan ayaa carabka ku adkeeyey in guddiga uu xilliga habboon la siiyo dhaqaalo ku filan ee kaalin weyn ka qaadanaysa dhaqangelinta qorshaha guddoomiyaha i b c wafula jabkata ayaa dhankiisa sheegay inaynan jirin inaynan jiri doonin qaladaadkii dhanka tiknolojiyadda ee sababay sanadka labada kun iyo toddobiyo tobankii ee maxkamadda ugu sarreysa waddanka waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijadii doorashada guud wuxuu kenyaanka ku wargeliyey in i b c ay adeegsan doonto kayd dheer waa kayd dhowr ah oo si isku mid ah natiijada ugala socon karaan dadweynaha musharaxiinta xisbiyada siyaasadeed ee qeybaha iyo qeybaha kale ee daneeya arrimaha doorashooyinka waxay dhaheen waxay- i b c waxay sheegtay inay adeegsan doonto kayd dhowr ah oo si isku mid ah natiijada uga soo uga- ugala socon karaan dadweynaha musharaxiinta xisbiyada siyaasadeed iyo qeybaha kale ee daneeya arrimaha doorashooyinka dhegeystayaal waa hagaag haddaba guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c ayaa kulan wacyigelina dhadhaab dhowaan ku qabtay islamarkaana bulshada qeybaheeda kala duwan eh, ku boorisay qaadashada kaarka codeynta oo siduu qorshuu yahay in la bilaaban doonta bisha dambe dhegeystayaal maxamed baarid xuseen ayaa goobjoog ka haya arrinkan warbixintan ayuu nooga diyaariyey dhegeyste
inta waxaa la sameynaya baraarujin oo oo i b c da kuwa doorashada u xil saaran kulankan wacyigelintuu soo qaban qaabiyey xafiiska guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha a b c ee dhadhaabaya waxaa ka soo qeybgalay wakiilo ka kala socday dhammaan tuulooyinku ka kooban yahay deegaanka dhadhaab jiifaf siyaasiyiin dhallinyarada dumarka culimmada diinta iyo bulshada qeybahooda kala duwan waxaana dadka loo sheegaya muhiimada qaadashada kaarka codaynta iyo isdiwaangelinta madaxa xafiiska a b c ee dhadhaab siyaad mahad sabuul ayaa ka warbixiyey ujeedka iyo muhiimada kulankan waxaan u maannee inaan dadweynaha wacyigelinno oon u sheegno inay diiwaangelista ay soo socdo bisha nagu- fooda nagu soo haso taariikh afar waxaan kaloo maanta muhiimadda aan ka hadlayna ka mid eh oo goobta laga codaynayo ayaan dib u fiirsanna goobtaasoo la raba inay haddii ay meelo u qalmaan ay jiraan inay la kordhiyo inay dadweynaha ay sheegtaan eh, marka aan ogolaano inaan u kordhin karno eh, goobta laga codaynayo wuxuu noogu dhamaada ilaa lixdan goob oo cusub ay dadweynihii soo gudbiyeen marka haddii ilaahay ka raali noqdo oo inoo suurta gasho waxaan rabnaa inay dhadhaab ay lahaato inta ay haysatay konton iyo lix in intaa lamida in loogu daro wakiilka woodhka libooye ee mudane xuseen axmed bashiir oo ka mid ah dadkii kasoo qeybgalay ee soo dhoweeyey wacyigelinta dadka loo sameeyey wuxuuna bulshada ugu baaqay xilli ay nagu soo food leedahay doorashada sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waana xilli weliba hadda aan isleeyahay way dib dhacdo xilligan ka hor inuu diiwaan gelisa dhacday ahayd maadaama dalka uu xanuun fara badan oo culays badan dhaqaale keenay dhib badan uu ka jiray waxay sababta marka in uu dib u dhaco ee, muxuu ahaayey ee, diiwaangelintii ee shacabka ay kuuraha ay ku codaan ay goosan lahayd maadaama codbixintii dadkii ay goosan lahayn ay dib dhacday haddana muddadii la yareeyey ee waxaan horta isleeyahay waa xilli gaaban laakiin dadka waxaan ugu baaqayaa in ay sida ugu dhaksi badan qof walba oo maanta kabaandhahaastoon kuuro hor u haysanin uu goosto sifo uu cid uu raba ugu codayo dhiggiisa woodhka dhammaajaale mudane diiriye cabdi bare ayaa shacabka baaq u diray laga codaynaya oo nagu yarar si dadka kulli ay si fiican ugu codeeyaan aad aad ayaan ugu faraxnay dadkana waxaan ku boorinaynaa in ma aragtay taariikh afar waxaa bilaabanaya kuura goys inay kuuraha goystaan wakhti gaaban weeye hal bil gudahoodaa la rabaa in lagu dhammeeyo marka dadka kuuraha uu ka dhumay kuwa ah, dhallinyarada cusub oo hadda kibaandhada goosatay iyo kuwii ba- meel kale u bedelanayaanba waxaan ka codsanayaa inay dhamaajaaley ward ay kuuraha degdeg ay u goostaan maalinta la- la bilaabo ilaa maalinta ah, soddonka beri uu socdo gudoomiyaha jiifafka ismaamulka gaarisa ahna jiifka dheertu maxamed hudle bucul ayaa shacabka ugu baaqay inay qaataan kararka codaynta exercisekanaytu muhiimadiisa maxaa waaye annaga soomaali kibaandhaha intaan goosanno kuuro goosanno mana ridno hadda maxaan rabnaa 100 percent voters registration inaan samaynayo 100 percent voters transaction inaan kuurihii ridno aad bay dadkaana u soo bixin kuuraha waan goosanaa laakiin soomaali ahaan annaga codka annaga ma dhiibanno maxaan rabnaa inaan codka annaga si toosa u dhiibanno ugu dambeyntiina madaxa i b c ee dhadhaab master sabuul ayaa sheegay inay kordhin doonaan goobaha codaynta deegaanka dhadhaab oo horaan ahayd konton iyo lix xarumood
waa hagaag dhegeystayaal ila dhanka farsamada ay ahayd dhegeystayaal weli qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal bal dhegeystayaasha qadadka telefoonada haddii aan mar kale xasuusiyo waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namar kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal Eh, fariinta gaaban dabcan qadadka telefoonada keliya dhegeyste kaga soo qeyb qaadan kartaan dhegeyste waa hagaag qodadka kala duwan dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda naga dhegeysanaysaan waa hal eber shan dhibic sagaal hebel waa hal oo magaalada nairobi hal eber s- hal eber saddex dhibic shan oo mombaaso ah gaarisa iyo dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal sagaashan iyo toddoba dhibic saddex oo wajeer ah sidoo kale mandheero sagaashan iyo toddoba dhibic shan ee tanariva iyo masalani waa sagaashan iyo toddoba dhibic hal marsabad iyo moyaale sideetan iyo toddoba dhibic toddobo isyeelo sagaashan iyo laba dhibic shan sidoo kale muqdishona waa sagaashan iyo toddoba so- oo dhibic eber waa soomaaliya dhegeystayaasha qadadka telefoonada ku jiraan fursad siinayaa mar kale halo isaifem halo isaifem
halo walaal kusoo dhowo barnaamijka magacaaga halkaad ku sugan tahay
ajira xabitaan reza
waa tahay barnaamijka waa la socotaa taan filayo
aa waan la socdaa haye tanariva naga soo wacday walaal halo Aswaan.
haddaan hor u gudagalo haye
aniga waxaan dhihi lahay dadka reemiyiga ee anaga reemiyi baa nahay xoolaan leenahay abaar baa na gasha colihii way naga dhammaadeen abaar baa na gasha wax biyo noo keena male waxa wax kale nagu saacideeya male dadka reemiyiga waxaan dhihi lahaa wax kuuro aad gudunyay jirin saas aan ugu baaqi lahaa dadka reemiyiga dadka qooqan oo dabaqyaha nairobi ka soo kacay oo marka kuuro rabanay naanay markii kalena iska noqonay wax Mhm.
kuuro aad siisiyay jirin baan dhihi lahaa Wa- waa tahay qadka ayaa ka go-ay dib usoo beegsan leeyahay fikirkeeda maysan dhamaystirin inaad moodaa dhegeystayaasha kale ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataanaan fursadda siinaya halo isaafim halo isaafim wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga halkaad ku sugan tahay walaalo waa caliganay oo dhadhaab kaa soo wacaye haye caligene maxaad ku biirinaysaa qodobka aan saaka diiradda ku saarayna dabcan waa la socotaa niyahow niyahow horta waxaa weeyo Mhm.
adduunka waxaa waxaa la yidhi maan bare iyo maan bilaal ba isku baada maqan yihiin haye
hadda saacaddan aan kula hadlahay haddaan baraki meel la dhahan ka imaaday dhadhaab baan imaaday barakii xoolo jiray baan ka imaaday ari meesha joogay waa tahay xoolo dhaqtada ka mid taha haye
marka haa xoolo dhaqatadaan ka mid ahay marka matoorkii waa jabay saddex iyo afar beri meel laga cadaa lalaa meeshaas arigii geeduu ku horan yahay loodii meel walba baktigeeda yaallaa waan gartay marka abaart- abaarti baa idin saamaysay haye
marka dadkii gaajo u dhamaanahay waxay isticmaalayeen xoolay hayeen marka nin Ilaah ka gaajo saar, haya.
haddii uu maaragtay codbixin u ima ula dhaho muxuu ka faa'iidi wuxuu ka faa'iidi lahaa horta waa in la isweydiiyey ilaa shalay waan suursanaynay si wanaagsan dabcan in kastoo wacyigelinaya socotaa iyo dadka lagu boorinaya inay diiwaangeliyaan
miyahow aniga waxaan leeyahay dadkii isdiiwaangelinin kaararkiiya qaadanin dad baa meeshan biil ka qaadanaya oo kaararka annaga iyo sharciga annaga aan darajo ku geynaa dadki aan ku geenaynayna way jaran waayeen marka Waa waxaan tahay.
leenahay dhulkaan isla jiifno madaxweynaha besaa loo codayaan leeyahay yaaban la qaadanin bakaarka waatan dabcan haddaadan kaarka haysanin waa ma u- hataa madaxweynaha uma codeyn kartid muhiimadda waa ina aad kaarkaas qaadato kadibna aada codaysa haye
iyaw maanta dadka jaanis uma hayaan kaarka waxaan dhihi lahaa horta wakti xun buu kusoo aaday wax walba oo la samayn lahaa maadaama ciil uu nahayo oo hadda hadalka aan kula hadlaayo aan la sargafayo ciil iga hayo waa tahay raalli noqo walaalhay Mhm.
marka sida la egligeed haddana waxaa weeye oo waktiba looma hayo dadka magaalada jooga way goosan karaan laakiin dadkii miyiga ahaa ee kuuraha uu ka imaan jiray miyigu kuuraha ka imaadaa Si wanaagsan.
ma goosan karaan sharciga waan garta way goosan karaan dabcan balse caqabada ay wajahaan ma arrimay doonayaan in xal loo helo si ay u codeeyaan dabcan saas baad ula jeedaa saan waxay filaya u goosan karin bataata ma waxay u goosan karin wax ay ka faa'iidayaan male marka maxaa jidka kusoo dili maxaa maaragtay rafaadka iyo oonkay kasoo doonayaan wax ay ka faa'iidayaanba male sharcigii iyo rafa- maaragtay dadkii ay u rafaadayeen way garan laayihiin marka Waan waxaan gartay.
leeyahay em, dadka ha kasoo jawaabaan madaxda ee sidii lagu goosan lahaa baalkan hadda lama goosan waa taa walaal aan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay haddii aan sii dhegeystaha xiga fursadda halo sifm
Hello.
kusoo dhow walaal barnaamijka magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
Hello, waxaan Ibrahim jooga Xadheera.
barnaamijku waa la socotaa saan filaya
Haya.
ayuu gudugal maxaad nagu biirinaysaa maxaad kala socotaa wacyigelinta ku saabsan codaynta haye codbixintaan idhaahde waa taa dhegeystaha si xagar dheer naga soo wa- wacay uma saamixin qadka inuu ra'yigiisa ku biiriyo barnaamijka haygaha halo sifm
Halo, aa walaal kusoo dhow barnaamijka magacaaga halkaad ku sugan tahay waa deeqow garamaqaati oo jooga raamo gaar ahaan koodhigaaja waa tahay waa la socotaa barnaamijka sidaan saan filaya aan idhaahdo sayda lagu soo daa sayid sayid waa tahay maxaad nagu biirinaysaa haye iyo waxaan kugu biirinaa Mhm.
horta waxaa lalahay madaxa madaxa rageed Mhm.
aa madax idaad lagu cunaa waa tahay
dadkaa lasoo doortay oo kursiga ku fadhiya Mhm.
horta shacabka ay ku heleen waan gartay shacabka la-aantoodna waa waxba tahay meelayiin waxba meelayiin si wanaagsan
dadka marka way rafaadsan yihiin dadka baadiyo jooga oona ahaya dadka magaalada joogana waa dhirfin yihiin
waa si wanaagsan waan ku maqlaa walaal haa dadka magaalada joogana waa dhirfin yihiin dadka baadiyo joogana way oomin yihiin waa tahay marka maxaad u soo jeedin lahayd madaxda madaxda waxaan usoo jeedin lahay Mhm.
adina wala hadalkiisa ka dhamaysanaayo siinka igu goyna saaxib sare si wanaagsan waan ku maqlayaa walaal feri waxaa waa madaxda waxaan usoo jeedinaa Mhm.
dadka baadiyo jooga waa dhirfiyin waxaa u dhirfiyin maxaa baadiyo noola biyo noola keeni lahay waan gartay nin oon afhayana Mhm.
haddii oo kuraaga kaala keen ama kuraaga goosal lah Mhm.
taas iyada waa lama qaadan lahayn aniga uma qaadan lahayn waa tahay soomaali waxaa lalahay mar hor maamahay dhamaysa madaxa markay meel ligtaa majimaa meel loo raadsadaa si wanaagsan
ragga dadka markii ana ma dhahayo yacni madaxda dadka dhammaan waxay soo doortay wax hasigeen ma dhahayo waa dar waan gartay waxaan laakiin ugu baaqayaa inay yacni dadka wixii wax la gaari karaan oo hay-adda ay la macaankaansan karaan inay la ogaadaan maxaa yeelay ilaahay wax deeqa ma uu qof bini-aadam waxba ma deeqa waa tahay laakiin furfurnaashada yaaba laga helayn hadda marka dadka magaalada joogan waxay u dirfiyiin Mhm.
nimaa la dooranaa
waa hagaag kuraaas ku bixine waan gartay markaas doorato markaas wacda ama la hada shasiinka ama kaama qabanaya ama balaaglistas ku gelina waa tahay
haddii kaloo yahin haddii waxa yacni oo ama qof maamo camal ah cadaysan oo ay leedahay camal ninka waa soo doortay inay xayaal liiga bixiya camal iskuulkaan rabaa waa tahay
marka ninka wuxuu leeyahay ninka madaxda hebel inaad la jirto moogi inaad hebel u tagto moogi Mhm.
hebel dadalusoo linaanada kuma garanayo waan gartay marka dadka waxaa waa waxaan ula jeeda madax rageedaa madaxa inaan lagu cunaa Mhm.
dadka madaxda ah anagaa soo dooran si wanaagsan haddaan anaga heen waxaa waa kuraa meel leen waa tahay dadka shacabka aad gambarka sii si wanaagsan gambarka markii la siiyo waxaa lagu wanaagsanyahay dadka si daacadda ay u kala xaaqsooraan waan gartay oo wixii qof ah oo dhibaato qaba wixii kale oo dawladda maxaa yeelay ninkan markuu meel aas haysta haddii is waraaq hore oo la dhaha hebel ha gaajoonamo oo maysan la dhaha maca waxaa kale hayadaas ka helaa xaquuq waa tahay ani ma dheehaayo yani jeebka hadda isticmaale wax biyo dadka badiyo uu joogi ama ma- dadka rafaadsan iskuulka waxa uu bixi jeebka hadda isticmaal ma dhahayn waan gartay mideeda kale haye haye anaga ma qabnood oon joogno dadkay soo dooran ama m b ha noqdo ama kansol ha noqdo ama waxay noqdaba ha noqdaan dhaarta la doorinaya nooga dambaysa waan gartay
marka niyo qooda ugu yaadaan ka hor waxay isqaati ku yoni abeesa waa ta adoo fikirkaan soo koobay haye aa qodow qodowga weesaas qaatigeena haye marka qodowga weesada intaa cuntaad ka baqaa waxaa siri marka ma- ma barada ma barada asiri ma barada marka todoba saddex subax markaa soo dhaay oo iska ilaalin lahay mhm ay waxay tiri ina qodowga agaag mar laskaga mar ilmihiis dartaa waan gartay marka waxay tiri agaag mar hadda isku dhalweys weligaaba dhel hadda waxaan u arkaa haye dadka inay yani lacag ag marahayo oo ma barada la dhahayo sida qodowga u kalo markii la rabana loo imaadaa markii la rabina oo quraamigii loogu baahan yahay laleeyahay waa fiican dada farxaan aad tahay mursalaad tahay nin oday waa iyo waxaa dadka kuraaha ha qaateen qof asagaba dirifraa waxaa la heshiisa dirifkiisa guud kasoo baxay haye kuraahadaas qaadanaa maxaa waa waa taa walaala waa mahadsan tahay haye dadka marka dadka magaalada jooga mhm sharciga ay baqaanaan oo wixii dhibaa iyo wixii kale calooshooda ay ku haysanaan si wanaagsan hadda ana waxaan la baqayaa waan gartay dadka baadiyo jooga dadka oo kuraada waa goynin hadhan intay guroomo laadaan waa taa haye waayo xooloodaaba oonaayo marka kuraada inta noogu soo wada intay dhahaan waa taa waa taa waa ka- waa mahadsan tahay walaal saas sare waa ku salaamay mid lamid dhege saas waan kaaga mahadnaqayay waktigiisa iyo sidoo kale sida wanaagsan uu barnaamijka uga qayb qaatay isku soo noqdu wanaagsan dhegeystayaal haddii aan ka soo gudubno qadaradaasi dhahyadaa iyo sidoo kale warkii barqanimo ee kasii horreeyey aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaankaysta arrimaha gobolka waqooyi bari qeybihiisii dambe ayaynu soo dul istaagnay aan saa ka dhegeysta aan ku eegi aan ku eegeynay wacyigelinta ka socota ama laga wada ismaamulada gobolka waqooyi bari kuwaasoo bulshada loogu boorinayay inay qaataan kaarka codbixinta ka hor doorashada guud ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka dhegeyste haddaba dhegeystayaal bilaha soo socda ayaa lagu wadaa in gobolka waqooyi bari laga bilaabo qaadashada kaarka codeynta iyadoona guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka i b c ay bilaabeen wacyigelin ku saabsan qaadashada kaararka codbixinta ka hor doorashada guud ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka soomaalida ayaa badanaa la sheegay inaysan danaynaynin qaadashada kaarkaasi codeynta ama kurada aada u taqaanaan dhegeystay haddaba maxaa sabab ah qadadka kala duwan aan mar kale idin xasuusinaya waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena dhegeyste waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeyste mar kale ayaan qadadka taleefanada idin furaya halo isaaf halo isa f m dhegeystaha qad ku jira ee doonaya ee, inuu barnaamijka ka qayb qaato halo isa f m waan ka xumay dhegeystahaasi waan ismaqli weyne dhegeyste haddaba maalmo ka hore ayay ahayd markii xildhibaanka gaarisa towshib ama deegaanka gaarisa towshin horena usoo noqday hogaamiye aqlibadda baarlamaanka waddanka aadan bare ducaale uu bulshada xoolo dhaqatada kula taliyey inay ka tanaasulaan qaabka qabyaaladda ku salaysan ay siyaasiyiinta kusoo doortaan waxa uu carabka ku adkeeyey inay lagama maarmaan tahay in gorgortanka siyaasadeed uu noqdo mid ku dhisan danta guud ee shacabka aadan barre ayaa kasoo horjeestay xisbi lagu magacaabo ubya oo ay dhowaan shaaca ka qaadeen qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha reer guuraaga waxa uu ballanqaaday in xitaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto oo ay saaxiibo dhow yihiin kala xaajoon doonaan fulinta danaha xoolo dhaqatada ay soomaalidu ka mid tahay hogaamiya waa hogaamiyihii hore ee baarlamaanka dalka oo wareysi ee gaaraasi warbaahintiisa ayaa ku celeliyey in siyaasaddu aynan ku dhisnayn saaxiibtinimo iyo kala gaceel balse danaysi sidaasi ogeedna heshiis kasta oo loo baahan yahay in lagu qiimeeyo faa'iidada ku jirta gobolka dhegeystayaal maruu arrimahaasi ka hadlayay ayaa waa hadalladiisii ka mid ahaa
kaas gaan fiiriyey ani ani kuma jirin gaan wejigooda iyo socodkooda iyo saansaankooda gaan fiiriyey dadkii waxaa weeye jacda ku dhacday waa dadkii b b i u walalaydahay marka soomaalida waxay tidhaahdaa wadada haddaad habeen ka dhunto maalintii baa dib loogu noqdaa nimankaas b b i bay kusoo khasaareen b b i ayay kusoo khasaareen haddana waxay daba fadhiyaan ninka wasiirka maaliyadda laakiin taas waxaa muhiim ka ah intaad dhihin siyaasigana jeceel ma oho siyaasiga jeceel ma oho siyaasiga waxaa weeye dantaada intay ku jirtaa hebel baan jecelahay hebel baan arkaa egaad leedahay uhuru kenyatta iyo raila odinga meeshay maraan baan maraynaa adi maxaa lagu soo doortay oo yaa ku soo doortay dad baa ku soo doortay gobolaa ku soo doortay dadkaana diin islaam ayay yay aaminaan oo ay yihiin adi markaa leedahay uhuru kenyatta isku firi isku gobol ma tihiin iyo raila odinga isku gobol ma tihiin marka waxaan dhihi lahaa siyaasiga jaceyl qof laguma raaco xoolana laguma raaco awoodna laguma raaco siyaasiga waxaa weeye dantaada intay ku jirtaa danta ummadaada intay ku jirtaa danta gobolkaada intay ku jirtaa annaka marka hataa kadaan william ruto hadda ulaweynayno kolla waad arki doontaa annaka inta u olayso william ruto miis ayaan la fariisanaynaa siyaasiga wadankana waa- waan bedelnay hadda waata william ruto wuxuu la fariistay kuwa ka imaadeen eh, mount kenya kuwa xeebtuu la fariistay kuwa wuxuu la fariistay rift valley kuwa western buu la fariistay annaka wuu nala fariisan arrimaha khaas u ah gobolka waqooyi bari iyo gobolada kale oo xoolo dhaqatada dhaqaal ahaan diin ahaan degaan ahaan inta annaka danno ah intuu william ruto madaxweyne u noqonin waa inaan heshiis ka gaarno arrimaha soomaalida weliba soomaalida wadankan waa la dhibaa william ruto waa inuu noqdo hadduu madaxweyne noqdo waa inuu ii caddeeyo aniga niman kaloo siyaasiinta inay soomaalida ay noqonaynin sidii loo gelay dhulka anaga waa in la dhiso ummadda i dhegaysanaysa ee soomaalida waxaan dhihi lahaa sheekadan dadka lagu dooran qabiil ha la joojiyo sheekadan negotiator democracy ha la joojiyo ha soo doortaan rag iyo haween egay miiska fariistaan miiska la fariisanaynin ma jaceelbaa hebel baan jeclahay ma hebel wax noo tari ma jeebka wax noo gelini laakiin siyaasiga waxaa weeye waa inuu noqdo nin danta gobolka danta ummadda soo dooratay iyo danta diinta hormarin oo dantiisa dib u dhigan oo miiska dhahayo arrinkan aad keenteen soomaalida maxaa ugu jira
waa hagaag dhegeystayaal kaasna wuxuu ahay xildhibaanka deegaanka gaarisa tawshib horeyna uu soo noqday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka aadan barer ducaali oo ka hadlayay in ama bulshada ugu baaqiyey ama soo jeediyey in madaxda lagu soo dooranin qabiil balse howlkarnimadiisa lagu soo doorto waa ka waa tahay bal dhegeystayaasha dadka telefoonadan si markale halo isaafim dadka ayaa ka goy dhegeystayaasi xiga ayaan fursadda siinayaa ay doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato halo isaafim
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الكسر دو برنامج كما قاعد هل كاتكو سكنتاي waxaan leeyahay waa daaudo lagdheera jooge داود هيا محاد كبير نيتا قضب كان ساكا برنامج كدير دكو سارين هيا iyo horta fikir badan waan hayaa ee laakiin hase ahaatee waxaa leyahayga haddaan saa u fiiriyo dad badan oo fikir hayo سي وناكسن هيا waa deera cayidi oo lama heli hayo dadka way iska dadaxsanayaan haddaan dhegaystabo هي
Eh, ninkii registration baan u weyna marintaan ahaa ee ila soo hadlayay مهم.
waxaa la weydin lahaa intaasoo sano oon hadda soo dhaafnay laba saddex sano afar sano aan soo dhaafnay هيا kibaanayaashii la qaatay horta ma isagaa haystaa ma dawladda kala haysataa inuu kala sheego oo la ii weydiiya fiicnaan laheyd waa kow واتا هيا
aadan barre ducaale wiil wooba tahe مهم.
intuu aqlabiyadda haye annaga waxba weyn noomuu qabanin maanta markuu sheegi qabyaaladii iska daaya kol horay ku fiicnin وان قرتي
Eh, ruutoona waa kalanjiina kalanjiin waa kuwii geela naga laan jira horta kuwa fiican ma aha.
waa tahay haye marka haddii aan usoo noqono qodobkan doodan Ah, tobankii tobankii sana soo dhamaadanay dawladda waxba noqon haddaan usoo noqono kuwii annaga aan dooranay Mhm.
dadkaani aad buu u eedahay annaguna amiseda ayaga waxaan ka oodayna ma laha adaan u fiirsanin waan garse
umaana fiirsanin dadkan soomaalida ee ninka ereygan ii soomaalida kibaanayaasha ma daneeyaan haye
xaq runta kolkaan kuu sheego annaga shan shan kun baan ku qaadanaa kibaanaha waan gartay dowladda kenyana bilaash bay u ogtay waa tahay ninkan hadda meeshaan u weyne xisle waa uu ceebaysan yahee waa tahay di- dib ha isu fiiriyo dadweynahana waxaan leeyahay kibaanaha waa ha qaadi Mhm.
ha la qaato nimankan hadda meesha haystaanne Mhm.
calaacalkan laga calaacali haliiska daayo gacanteeba soo galeen sanadkii wuu dhammaadee haye in walbow taad wax dad fiican u dooran lahayd falkeeda qabo
walaalaan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaad- uga qayb qaadataan waxaa ilaahda kaloo waxaa kaloon kuu sheegayaa waa tahay
gaarisa gaarisa gaarisa ka faraha jooga waad hurudaaya kursiga aad ku korkoruda ka kaca la dhoo niman yahow waa tahay waan kaaga mahad celinayaa walaal dhegeystaas wiil wiil- wiil dhulka u dhasha waayey wiil magaalada ka dhasha waayey xaq buu u lahaa inuu qaato laakiin kursiga shan sano aad dushiisa ku hurdayso Mhm.
hurdigii iskaga kacdee dadkaadii balambala iyo banaanay iyo dadkan kama warqabtid
waa tahay
intaana ninkaas warkan aan sheegaynana nin yahow waxaan jecsan hayaa inuu gaarayo dadkan madaxdeeda dabcan dabcan
uhuru kenyaataana waxaa la gaarsiin lahaa ninyow adiga waddanka ha wareerinin toban sano waxba noomaad qabanin shayla aan doorana hadalka iska daadhay waa taa waa uu mahadsan yahay dhegeystayaasi waan kaaga mahad celinayaa fikirkiisa xigaha dhegeystayaasha ugu dambeeyaan fursadda siinaya halo isaaifu kusoo dhow walaal barnaamijka magacaaga halkaad ku sugan tahay waa cabdi maxalifeen oo ka soo hadlaya bargacar etoobiya etoobiya waa tahay barnaamijku aad la socoto hataan filay
si fiican horta haddaan aan ugu qayb gala haye maxaad ku biirinaysaa haye waxaan ku beerinaa horta kuradan yacni dadka hortay badana waxay dhihayeen moogtahay aan la qaadinba waan garta haye maxaad soo jeedin adiga
aniga horta taas ma qaba haye
kurada horta xaqaasu leedahay inaad goosato marka ugu horreysa waa muhiimada ugu horreysa inaad qaadato waa sax waan gartay
marka laakiin doorashada horta waxa ugu weyn aan umaleynaa madaxweyne waa tahay si wanaagsan kansala kansala ugu yar sooma mhm
aniga waxaan qabaa kurada horta in la qaato abaartan ilaahay baabixin kara ilaahay anaga bixiye waa tahay
horta muhiimada ugu horreysa waxaan qabaa aniga kurada horta in la qaato waan gartay markaan doorasho soo maaha mhm
madaxweynaha kasoo bilow ilaa alla ilaahay kukan kansala waa tahay dad cusub oo wada kooway in laga dhigo oon marka nasiibkeena ka qaadno waan gartay wixii cusub caalinkaa jecel soomaaliya quruba haddee moogta si wanaagsan kuwii hore haddaynu ku guulaysan waynu kuwaana laga yaaba inaan ku guulaysane haye
aniga waxaan qabaa kuridana in la bedesha madaxda lasoo wada bedela halkaas aan ka jaanqaadna aniga sidaasaan ku boorin lahay
waa hagaag
marka saasaan la yelaan dhihi lahay wixii cusub caalinkaa jecel dadkaan kulligaan iska bedelna waa hagaag waloolaan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha ugu dambeeyaan barnaamijka ayaan siinayaa kadibna waan soo xiriya halo isaafim halo isaafim alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دول البرامج كما قاعد هل كاتكو سوغنتا waala waan ku dhiga waxaa la yidhaha maqaal muuse qalan rifac gaar ahaan gaardega واتا برامج قال سوعتا سان فيلي aad iyo aadaan ula socdaa هاي
horta kuraan horta hore la qaato oo maxaana kuraasiid qaadan waatid waxaa kenya aad ka taqmo salaaskulka qalan malaha وان قرتي waa inaad qaado horta hoos rag ku xisaabtid وان قرتي
aniga waxaan ku leeyahay shan sano aan soo dooranin wiil cusubada oo soo dooranaa shanta sano way noo imaadaan marka ay wax naga rabaan ay naga qaadanaan markii bacdi waxay nimihiin marka waa maxasoo loo yeesay jiribkooda atiin doorana maxaanookuwaas marka aadhaan واتا
aniga marka waa in bacdi waxaa inka raba waa ii imaadaan امم
aniga ma noo imaadinay nimihiin وان قرتي hadda meesha aan joogo gaargeysanla waa suuli yar oo oona loogu maaya وان قرتي lacag hadda toban bacdi labaatan iyo waxaa la siiyaa afarta shilin ku gadana واتا wallo kama gadna mashiinna kama wul ceelna kuma yeel وان قرتي maalin kastana dawladda waan doornaa arwada mayradaan doornaa kansalaan doornaa gafalaan doornaa sirantaan doornaa buntiyaan doornaa وان قرتي
markii guriga ay lagu sugtaan ay helaan numbaxd waa iska dhaqaajaan وان قرتي dibdib wax nooga soo laamaa male واتا
yow aad iyo aad aan u rabaa ceelna loo maqan cerna loo maqne امم waxaan leeyahay bacdi nimanka hadda horta oo soogala ku hor hada in doorata oo ku fiicna taa madaxweynaha واتا
hadda waxaan dhihi lahay امم kuwa hadda bacdi iska tirahaayo hadda inay soo galaan rabaan امم war dadkiina waa dhumay dadkiina waa dhumay dadku waxaa loo qabtaa dhihi lahay bacda dadka oon wati waxaa ayaa bixin kara oonkay abaar waa ta walaalaan kaaga mahad celinaya sida wanaagsan barnaamijka uga qayb qaadatay wala waan dhihi lahay markaan dadka saan ha loo dhaamo dadka saan ha loo dhaamo dadka gacanta ha loo qabo dadka in midka lagu fiiri gacan midka lagu qabtaa dhihi lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhegeystayaasii waa dhegeystii ugu dambeeyey barnaamijka waan kaga mahad celinayaa dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal intaasaan barnaamijka ku saafmeerayaa waa idinkaga mahad celinayaa dhegeystayaal mar kale dhegeysigiina iyo sidoo kale dhegeystayaashii barnaamijka igala qa- igala qayb qaatay mahadsanidin ayaan leeyahay tanii barnaamijkan kiisi xiga waa maxamed axmed khaliif oo dhegeystayaal idinle sidaasi nabadgelya u diyaar garooba daqiiqado kadib barnaamijka madasha istaa ee dhacdooyinka todob- toddobaadka iyo weliba xamdi gure ha ka fogaanin aalad dhegeystayaal nabadgelyo bye bye dhegeystayaal